Oof-wareenka waa cudur halis ah oo ku dhaca sambabada wuxuuna sababa barar iyo caabuq ku dhaca gudaha neef-mareenka taasoo keenta in qofka si dhib ah u neefsado. Cudurkani wuxuu si gaar ah u saameeyaa carruurta, da'da yar, dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba xanuuno kale oo hoos u dhiga difaaca jirka sida uu inoo sharaxayo Dr. Cabdiqaadir Bariise oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ee ku takhasustay cudurrada carruurta.
Waxaana ku faafaa hawada ku faafaa hadday ilmaha isku dhib yihiin isku isku qufacaan ama carruurta isu gaarto ambe qofkan wuxuu taabta intuu qufacay tiishkiisa intuu meel dhigo qof kala qaato waxaas ama waxyaaba ku faafo waaye waan gartay bal ka waran calaamadaha lagu arkayo in caruurta marka uu haleelo xanuunkaasi marka calaamadaha uu leeyahayna waxaa ugu horeeya ugu khatarsan calaamadaha qandhada qandha saa'idka ilmaha lagu arkaa qufaca lagu arkaa waxaa lagu arkaa ilmaha nifqaad ilmaha nifqaad badan lagu arkaa intaasoo kormaaya ilmaha lagu arkaa waxaa kugu daran marka waalidka waa waxay ku kala kala karaan hergabka waa ka duwan yahay cudurka ufureynka hergabka waa qandho kulul saa'id ma laha hadduu leeyahay waqti kooban waa dheer qufaca waa jirtaa laakiin qufaca oo soo raacayo qufaca ufureynka malax iyo baa soo raacayso inama kan iska yahay qufac iska qaleel iska duufa caadi wato ilmaha sida caadiga ku qoran laakiin qaarkood oo xididka nuskiisa wuxuu isku bedeli karaa pneumonia maadaama aslan waxyaabaha keena xididka yahay virus waa jiraan asxaabta soorodaan ugu sheegay waxyaabaha kala keena waa qaamudaha viruska iyo bakteeriyada badanaan waxaa badanaa aniga u badan bakteeriyada streptococcus bacteria laha u badan marka نوعيسي كلا دوان وهاكوس لو قيبيا مرات القضاء مهلا كل عام عن لوبر نيموني كل لوكيشن اللي قاعدين ولا خدمة لو في القيبيا مو بانو بارتان وين بانو وعاكو فلان غوف كان على مديس نعرف فلان على مداس قنداس نفقات كاس غير مساكل درن إلا يزدهق قيبنا وفاي عندك اللي asoo konfacoto oo nafaqaad wato ilmaha naqska inuu kulmo marka waxaan u qaybinaa barqe marka badan haddaa ku aragto ilmaha naqska ku karmaya wadamasta ku mamaalina dhigka siis waa qof hore nimooyin badan waxu darnaa raajita u darnaa raajitaa la saaraa raajitana waa waxyaabaha noo ka faham garee kara oo ah ilmaha inay nimoonia qaban saa hor sheegtay cudurkan waxaa u nugul ilmaha da-da ka yartaa shanta sano oo u nugul yahay sidoo kale dadka difaacooda jirka hooseeya oo cudurada immunodeficiency viruska qabo sida h i v dadka qabo aada ugu nugul yihiin dadka waayeelada aada ugu nugul yihiin marka hadii la daaweyn waa inaysan wax bedeli karaan oo adlaasta xinkaas kaa dhinto naqaskiisa ku xiran adamastikoma ama malax ay fadhiisato way keeni kartaa laakiin qofka waxaa ku xirmaya neefsashadii weynaya
oof-wareenka waa cudur si fudud loo qaadi karo balse laga hortagi karo dadka ugu nugul waa kuwa difaacooda uu daciifka yahay sida caruurta yaryar iyo dadka da-da ah waxaana muhiim ah in bulshooyinka ay helaan wacyigelin adeeg caafimaad oo dhammaystiran iyo talaalka caruurta si loo yareeyo saameynta cudurka halista ah